أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saacaddu waxa ay tilmaamaysaa siddeedda subaxnimo oo gow ah maalintuna waa axad oo taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena caalamka kuwooda ugu waaweyn in ka badan toban qarax oo lala beegsaday xarumaha murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya weerar qorshaysan oo khasaare lagu soo gaarsiiyey dowladda salibeeda ah ee kenya ayaa ka dhacay gobolka laamu ee ay xooga ku haystaan koonfarta kenya dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa joojisay mushaaraadkii iyo sahaydii ay siin jirtay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya xilli maraykanka uu hakiyey zaadkii uu siin jiray murtasaqadaas danab maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dayactir ku sameeyey cisbitaalka deegaanka faragurow ee lagu daweeyo dadka la xanuunsanaya cudurka juudaanka ganacsatada qaadka ee dowladda salbiidda ah ee kenya ayaa sheegay in maandooriyaha qaadka ay u soo dhoofinayaan soomaaliya iyaga oo ku bedelanaya kalluunka freshka ee badda soomaaliya maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowla diini ah usoo gabagabaysay haweenka ku dhaqan degmada kamsuuma ee wilaayadaas roob ay si weyn ugu diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay degmada bulafulay iyo deegaanada hoostaga ee wilaayada baay أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu waaweyna haatanna u diyaargarooba dhegaysiga qodobada warkaas oo dhammaystiran in ka badan toban qarax oo lala beegsaday xarumaha murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wararka ku saabsan howlgalladaas waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen yaasir maxamed xafidahullah howlgalladani qaraxyada ah oo gaarayay ilaa iyo koow iyo toban qarax waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen gudaha magaalada muqdisho waxayna la beegsadeen saldhigyo xeryo ciidan fariisimo iyo bara kantarool oo riddadu ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho degmada dharkiile waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen fariisinka murtadiinta ee isgoyska xoosh degmada yaaqshid waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee degmadaasi degmada wardhiigle waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen fariisinka murtadiinta ee xaafadda siigaale degmada waaberi waxay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen laba qarax oo ka kala dhacay saldhigga degmada waaberi oo ay ku dhaawacmeen saddex askari oo murtadiin ah qaraxa labaadna waxaa lala beegsaday bar kontarool oo murtadiintu ku leeyihiin degmada degmada boondheere waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen fariisinka murtadiintu ku leeyihiin degmada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah degmada kaaraan waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo riddadu ku leeyihiin xaafadda sarta koofi degmada hodan waxay geesiyada towxiidku xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddadu ka samaysteen gudaha degmada hodan degmada holwadaag waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen fariisinka murtadiinta ee xaafadda daalo degmada hilwaa waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen xero maslax oo saldhig u ah maleeshiyaadka riddada degmada dayniile ciidamada mujaahidiintu waxay xalay howlgal qaraxa la beegsadeen xerada murtadiinta ee xaafadda sambaaga qaraxyadani koob iyo tobanka ah ayaa xalay dhawaaqooda si aadah looga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaahka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka gobolka laamu ee kenya ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee buuldada majengo oo u dhow magaalada milimani ee gobolka laamu oo ay xoog ku haysato saliibiyadda kenya dagaalka waxaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey askarta kufaarta kenya diyaarado erekabtar ah ayaa xerada soo caga dhigtay oo goobta ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawaca kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xooggan ku haya weeraro qorshaysanna la beegsanaya cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirirka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka shukran akhuna yaasir dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa joojisay mushaaraadkii iyo sahaydii ay siin jirtay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya xilli maraykanka u hakiyey zaadkii uu siin jiray murtasaqadaas danab walaalkeen nuur cali warsame abuushayba xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya guddiga difaaca golaha dhawaaqidda kooxdii ridada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dowladda imaaraadka carabta ay joojisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay kumnaan maleeshiyaad ah oo ay qaab calooshood u shaqaystinimo ah usoo tababartay warqad uu guddigu u diray wasiirka gaashaandhigga ugu magacaaban kooxda ridada soomaaliya ayuu ku xaqiijiyey in dowladda imaaraadku ay joojisay lacagihii mushaaraadka ahaa iyo sahaydii ay siin jireen maleeshiyaadka ridada ee iyaga daacad u ahaa maleeshiyaadkan uu imaaraadku ka jartay mushaarkii iyo saadkii uu siin jiray ayaa bilihii shacbaan iyo ramadaan ee lasoo dhaafay weeraro adag kala kulmayey dagaalyahanada mujaahidiinta waxaana maleeshiyaadkan laga qabsaday deegaanka buusley iyo dhowr deegaan oo dhaca koonfurta gobolka mudug dhinaca kale warbixinno soo baxaya ayaa xaqiijinaya in xubno ka tirsan villa soomaaliya ay leexsadeen raashin laga soo dejiyey markab ku soo xirtay ee dekadda weyn ee magaalada muqdisho muddo hadda laga joogo afar bilood qoyska xasan gurguurte ayaa si qarsoodi ah u iibsaday raashinkan oo uu badnaa qamadii kaasoo ay dowladda ruushka u soo dirtay soomaaliya raashinkii markabka saarnaa ayaa si raqiisa loogu iibinayaa inta badan magaalooyinka dalka soomaaliya siday waxuguhu sheegayaan raashinka ruushka ee dekadda muqdisho laga dejiyey ayaa lagu arkay suuqyo ku yaala dalalka etoobiya iyo oo koonfurta dalka suudaan arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli xukuumadda silbiyadda maraykanka iyaduna ay ku dhawaaqday in sahaydii zaadka ay siin jirtay maleeshiyaadka ay soo tababartay ee danab ay joojisay kadib markii la musuq maasuqay raashinkii zaadkii la siin jiray maleeshiyaadkaasi shukran akhuuna abushayba maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dayactir ku sameeyey cisbitaalka deegaanka faragurow ee lagu daweeyo dadka la xanuunsanaya cudurka juudaanka walaalkan cusmaan dhuubow xafidahullaah ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya howlahani dayactirkaah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka waday cisbitaalka deegaanka faragurow oo ah goob caafimaad taas oo lagula tacaalo dadka la xanuunsanaya cudurka juudaanka dayactirka cisbitaalka deegaanka faragurow ayaa ku soo aaday kadib markii ay saameeyeen fatahaadihii ku dhuftay deegaano badan oo ku teedsan jiinka webiga jubba warbaahinta islaamiga ah ee landalus oo booqotay xarunta cisbitaalka ee dib u habeynta lagu sameeyey ayaa la kulantay qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya halkaasi iyo odayaasha deegaanka mid ka mid ah howlwadeennada xarunta caafimaad ee la dayactiray ayaa andalus ugu waramay adeegyada caafimaad ee uu cisbitaalka bixiyo iyo ahmiyadda uu u leeyahay deegaanka iyo weliba sidoo kale dadka xanuunsan isbitaalkan waa isbitaal muddo dheer socday kun sagaal boqol iyo soddon iyo shantii ayaa meeshan horta la asaasay ilaa waqti xaadirka waxaa sow meel la arko iskaale soo maraysa hadda waxaa si wanaagsan gacanta noogu haya islaamka islaamkana waxa weeye daawadii horta waa la keenu hayaa oo daawo way socotaa daawooyinka cudurka ama cudurka maqaarka inta ka dhexaysaba waxaan haddana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wanaaggii laga qabtay isbitaalka dhexdiisa siduu ahaa iyo sida hadda yahay isma laha haddii biyaha soo galeen isbitaalka aad buu u burburay taasna ilaaha mahad iskale mahadda iskale waxaa mahaddeeda iskale islaamkii oo xil iska saaray inay meeshaas ay wax ka qabtaan waxgaradka deegaanka ayaa dhankooda soo dhoweeyey dib u shaqogelinta cisbitaalka deegaanka faragurow maalintan waxaa farxad noo tahay in faragurow waagii fatahaada oo biyaha soo galay isbitaalkii iyo guryihii beledkaba waa naga burburi laakiin muhiimadda caafimaadka ugu weyn waxii codsigii geysani waa naga khaabishay isla markii guddiga lanoo soo diray oo caafimaadka ka kooban oo ditoorkiina la socdahay walaayada wax weyn ayaa noo qabatay waa la dayactiray wax ka maqan ma leh waa lanoo dayactiray dayactirkii markii noo dhammaaday haddana waxaa lanoo keenay daawadii sidii dib loo furi lahay alxamdulilah meeshii waa lanoo furay qaybihii daawooyinkiina waa lanoo keenay daawooyinkii juudaankii gooni ahaan waa lanooga keenay daawooyinkii kale waa lanoo keenay haddoo shawinbiyood socday hataa waa lanoo keenay dadka faraguro ahaan markii la dhaho waxyaala badan lanoo qabtayaa jiraa sidoo kale maktabka caafimaadka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan howlo indhafiiqisa u sameeyey dadka masaakiinta ee ku nool tuulada faragurow indhafiiqaas oo barnaamijkaas loo fuliyey faragurow wax lacag ee la qaatay ma jiro waxaa bixisay ee, wilaayata jubbaland wasda gaar ahaan maktabka caafimaadka ayaa bixi cisbitaalka deegaanka farogurow oo lagu daaweeyo dadka qaba xanuunka maqaarka ayaa waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta waxaana wakhti kasta la gaarsiiyaa daawooyin iyo adeegyo kale oo la xiriira caafimaadka shukran akhuuna dhuubow ganacsatada qaadka ee dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa sheegay in maandooriyaha qaadka ay u soo dhoofinayaan soomaaliya iyaga oo ku bedelanaya kalluunka badda soomaaliya walaalkan marwaan maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya ganacsatada qaadka dalka kenya oo si maalinla aan lacag xadaaf ah uga sameeya maandooriyaha sumaysan ay dalka soo geliyaan ayaa si cad u sheegay inay doonayaan kalluun firiish ah oo laga soo saaray xeebaha soomaaliya kimaasi munshuuri oo ah gudoomiyaha dalladda qaadka kenya ayaa xilli uu ka qaybgelayay shir looga hadleeyey maalgashiga soomaaliya ee sanadkan labada kun afar iyo labaatan ka sheegay inay yihiin jidka isku xira ganacsiga u dhexeeya soomaaliya iyo kenya kimaasi mar uu ka hadleeyey sababta uu shirkan ugu qaybgelaya ayuu yidhi waxaan qorsheynay oo naga codsaday inaan ka soo qaybgalno shirka maalgashiga soomaaliya ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka waayo ka dallad ahaan waxaan matelnaa danaha beeraleyda qaadka kenya waxaan dareensannahay inaan nahay dunta isku xigta ganacsiga kenya iyo soomaaliya sidaas darteed ayaan shirkan uga soo qaybgalay isagoo sii hadlay ayuu raaciyey inay xiiseeyaan ganacsiga soomaaliya wuxuu xusay inay kasii mid ahaan doonaan waxa uu ugu yeeray soomaaliyada koraysa oo uu la jeedo nidaamka riddada ah ee hadda jira oo dowladda kenya horey uu la galay heshiis ah inay dalka keenaan maandooriyaha qaadka sumaysan taas beddelkeedna la siiyo kulun firiish ah oo laga soo saaray xeebaha soomaaliya ganacsatada beeraleyda qaadka kenya ayaa shirka ay ka qaybgaleen ka sheegay inay doonayaan kalluunka oo ka mid ah khayraadka uu allaah ku manaystay dadka soomaaliyeed taas beddelkeedna ay dalka soo geliyaan qaadka oo ah maandooriya halis ah oo beddelay maanka dhallinyaro badan oo soomaaliyeeda shukran akhuuna marwaan maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowro diini ah usoo gabagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada kamsuuma ee wilaayadaas walaalkan bashiir muxuyidiin abu ayman xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya boqolaal ka mid ah haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa ka qayb galay dowradan agaasinkeedu uu lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose shicaarkeeduna uu ahaa alcilmu walcamal qaybaha kala duwan ee dumarka haddii ay yihiin ganacsato iyo gabdhaha ku xihan maraakiista degmadan ayaa ka faa'iidaystay dowradan muddo saddex maalin oo ay socotay dowradan bilowga u ahayd diraasada sanadlaha ah ee maraakiista kamsuuma oo hakad ku jiray tanii dabayaaqadii bishii ramadaan eena soo dhaafnay ayaa hadda dib loo bilaabay iyadoona dowrada ay bixinayeen ducaad ka tirsan maktabka dacwada idaacadda islaamiga ee andalus oo ka qayb gashay xafladii gebagabada dowradan waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada kamsuuma culimo waxgarad iyo haweenkii loo qabtay dowrada ugu horeyn sheekh xasan macalin oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay xafladda ayaa kelimaad dardaarana u jeediyey dumarka ilaahay subxaana watacaala waan ku mahadinaynaa inoo dhammaystiray dowradii saddexda beri socotay marka hore allah baan ugu mahad celinaynaa marka labaadna dadkii soo abaabulay qeybaha kala duwan ee wilaayada iyagana ilaahay abaalkooda iyo ajirkooda xasanaadka ha u shubo waxaan ku dardaarmaynaa insha allahu tacaala dowradii maadaama maanta ay ugu dambayso oo lasoo xidhaayo ilahay inaan ka cabsana subxana watacaala midda koowaad wixii aan soo maray oo qaatay casharadii kelimaadkii bilaash ma aha maxaa lahayd allaa soo diyaariyey intaasaa la socday idinku waqtigiinni aad soo hurteen shaqadii kasoo tagteen guryihii kasoo tagteen cumri oo maaragtay zaman oo maaragtay cumrigeena ka mid aan ku qaadanay waxaan isu dardaarmaynaa inaan ka faa'iidaysano ayna halmaamin oo wixii laysfaray ilaahay wuxuu qur-aanku yidhi alladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana qaar ka mid ah haweenka degmada kamsuuma oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey dowrada loo qabtay duruusta ay ku qaateen iyo wixii ay faa'iideen saddex beri doori ka jiraayn sideed beri doori may baran macalimiinta khayr allah siiyo التوحيد آثار الذنوب والمعاصي أهوال القيامة الولاء والبراء أنا نوديو كوي بردين كوي عمل فين الحن نوديو saddex maalin gudahooda ayaan dowro ku qaadanay waxaana looga qabtay degmada kamsuuma annagoo haweenka kamsuuma ku nool waxaan qaadanay oon ka faa'iidnay atawxiid waxaan qaadanay asaaru ldunuubi walmacaasi alxijaab iyo wasabru ayaan qaadanay alxamdu lilah allah ayaa ku mahadsan dowlad tan oo kale inna loo soo celceliyo ayaan u baahannahay mar walbo maasha allah ilaahayaa ku maxadsan walaalahaygii oo soo aas-aasay oo dowradan kusoo fikira waxaan leeyahay ilaah ka ajar siiyo ajarkooda qiyaamo allah badsho maasha allah wax badan oo jaahil aan ka ahayn ayaan ka fahanay alxamdulilah si ay nooga farxiyeen allah ugu farxiyo maalinta qiyaamo anagoo ah gabdhaha kamsuumo oo ku nool jubbada hoose degmada kamsuuma gaar ahaan alxamdulilah waxaan codsanaynaa dowlaadkaas in noola soo celceliyo annagana ilaahay uu naga dhigo kuwii alla ku anfaca alxamdulilah dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale dowro sharci ah loo soo gebagabeeyey ragga degmada kamsuuma taas oo qayb ka ah dowlaad taxana ah oo weli si dardar leh uga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose shukran akhoona bashiir ugu dambayntiina roobab ay si weyn ugu diirsadeen dadka iyo adduunyada ayaa ka da-ay degmada buulafulay iyo deegaana hoostaga ee ka tirsan wilaayada baay walaalkan abu xasaan xafidahullah ayaa warkaas inoo haya maasha allah roobka eedi eedan idinka gubadi maylarahay degmada buulafulay iyo hadda ka sogogna wilaayada baay alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan roob fiican baa noo da-ay oo wanaagsan degmada buulafulay roobabkan waxay ahaayeen kuwo dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen waxayna saacadihii lasoo dhaafay si wacan kaga deen inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay degmooyinka ay roobabka sida wanaagsan kaga deen waxaa ka mid ah degmada buulafullaay waxaana roobka uu ahaa mid jawi degan ku socda islamarkaana aanan wadan wax biriq ah ama gugac ah kaasoo ka da-ay degmada iyo deegaanada ku dhow si weyn ay ugu farxeen dadka muslimiinta ee ku nool degmada wuxuu roobkan bilowday shantii galabnimo ee shalay isagoona soo gaaray maqhriboodkii waxayna taasi sababtay in masaajidda la israaciyo salaadaha maqhribka iyo cishaha ilaa iyo haddana waxaa magaalada lagu arkayaa raadkii roobka uu reebay sida waddooyinka oo weli ay jiifaan biyihii roobka qaar ka mid a dadka ku nool degmada buulafullaay oo la hadlay warbaahinta islaamiga andalus ayaa ka warbixiya roobka ay heleen iyo siday ugu diirsadeen dad iyo duunyo intaba maasha allah roobka eedi eedan idinka gubadi maylarahay degmada buulafullaay iyo hadda ka sogogna wilaayada baay adduunyada ilaa iyo maylarahay biniaadan waliroogi eedaa maylarahay linkaga gaboobsaday maasha allah eedi eedaan ka faraxsagna biyo dhegeysa eedi eedi aan wanaagsanyin maylarahay magaalada meelaha qaar oo maylarahay godgodateeda weli haddaba biyo ka jara meelaha qaar oo taagahayagna biyo mar hore ku degayan maasha allah eedaa linka diirsadi maylarahay sadaha qaar oo hataa maylarahay kobo oo sada salaha iyo walaasi hataa malka dareero kor baqafle hadda in badan geeka dadka ka dareeraan aragahay maasha allah eedi eedaan wanaagsanyin maylarahay eedaanan ka faraxsagna eedaan ilaahinka kama hadnagaan alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan roob fiican baa noo da-ay oo wanaagsan degmada buulafullaay wahayga hataa roob fiican baa laga soo sheegayaa roobka dee muddo waa da-aya kolley alxamdulilah maalmahan waa iska da-ay laakiin shalay xoogaa roob fiican baa noo da-ay habeen hore sidoo kale alxamdulilah dhinacyada kulli roobaa ka da-ay boolaha togag biibaa keenay meelo badanaa roob ka da-ay marka alxamdulilah adii roob lagu diirsadayaa da-ay dee ilaahay subxaana watacaala fatahaad iyo musiibo kale haddii ilaahay naga koreeyo kolley waxaan filaynaa barwaaqo unbaan filaynaa alxamdulilah roobkan shalay ka da-ay degmada buulafullaay waxa uu qeyb ka yahay roobabka xilliga guga oo si wacan kaga da-ay guud ahaan wilaayaadka islaamiga waxaana allah ka baryaynaa in roobkan uu nooga dhigo mid barwaaqo ah aafana aan wadan shukran akhuuna abu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warkeenii subaxnimo waa naga intaas warbixintaas uu inoo soo jeedinaya walaalkan abu xasaan ayaana u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warkan la mida intaaynu ku kulmi doonno sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير